muddooyinkan dambe waxaa soo badanaya haweenka raadinaya quruxda kuwaasoo mararka qaar ay isticmaalaan waxyaabo noloshooda qalqal gelin kara haddaba qaar ka mid ah gabdhaha soomaaliyeed ayaa waxay isticmaalaan kaniin oo ay ugu magacdareen qarxiye kaasoo la sheegay in aada loogu cayilo haddaba kaniinkan ayaa waxa uu khatar badan geliyey qaar ka mid ah dadkii isticmaalay kaniinkan ayaa waxyaabaha uu ku keeni karo waxaa ka mid ah sida dhakhaatiirtu ay sheegeen sonkor dhiigkar difaaca jirka oo baaba-ah iyo ugu dambeyn jirkaaga oo sameeya dildilaac iyadoo taasi ay jirta ayaan waxaan ka wareysanay doctor cabdiraxmaan macalin xasan oo ku sugan magaalada kismaayo waxyaabaha loo isticmaalo kaniinkan iyo saameynta uu ku yeelan karo dadka aan bukaanka ahayn ee isticmaala kuwaasoo qurux ka raadiya mararka qaar cudurro ayaa loo isticmaalaa oo kiniinka cudurro loogu talagalay nasiib darase waddankeena maanta in badan oo bulshadeena ka tirsan sababo kaloo khaldan ay u isticmaalaan adduunkana waa ka jirtaa kiniinka wuxuu ka tirsan yahay daawooyin laisku dhaho steroidska ayuu ku tirsan yahay adduunka dhanna waa ka qaylinaa soomaali keligeed ma ahan kiniinka siyaabo kala duwan loo isticmaala oo khaldan oo oo misuse ah daawada waa misusku waxa loo yaqaano ama abuseku waxa loo yaqaana daawada sabab aan loogu talagelin qofka inuu isticmaalo tusaale daawada marka la qaato waxay sababtaa wax loo yaqaano jirka waxay ku celisaa fluidiska ama dareeraha jirka jirka wuxuu leeyahay dareero fara badan uu leeyahay oo dhiig dhexdiisa ku jira gaar ahaan balasmada waxay sababaysaa daawadan marka jirka inuusan qashisaar sameynin waxaa ognahay jirka bini aadamka wuxuu leeyahay kiliyo two kidneys labadaas kili shaqadooda waxaa tahay jirka inay ka saaraan biyaha dheeriga inay ka bixiyaan kaniinkan wuxuu sababa marka wixii fuluud ahaa inuu jirkii ku celiyo fuluudkaas markuu jirkii ku celiyo wuxuu qasbaa in saliskii ee barraan ay weynaadaan waxyaabaha waxay ka mid tahay marka qofka ku sababa inuu cayilo cayin lama dhihi kara waa barar waxaa kaloo jira sidoo kale wax loo yaqaano kaniinka wuxuu sababaa culeyska inuu bato culeyska inuu batana waxaa ka horeeyo qofki waxaa leeyahay kaniinka wuxuu kordhaya abataydkiisa qofka wuxuu u baahanaa tusaale ahaan inuu cuno markaas wuxuu jecelyahay inuu islaankiis qaato inuu biyo badan cabo inuu seexdo marka cunadaas faraha badan isku xigta waxay keenaysaa dabcan qofka inuu cayilo marar qaar waxaan la kala saari karin qofka inuu sabab kale u cayilay iyo inuu kaniinigii barariyey tusaale waxaa dhahna kaniinigii jirkii fuluud ku celiya wuxuu keenaa barar ama qofkii baahi badan ku sababaa inuu cuno badan qaato iyo ku qasbi karaa marka waxaa suuragaal ah qofkii inuu cudurro kala qababa oo keliyaha markii hadda ay fariistaan oo kale qofku waa barara sida la yaqaano beerka kale markuu waxyaala u qabo qofku waa barara bararka siyaabo badan uu imaan karaa marka khalad waxaa imaanaya xataa qofka in la bixin waayo aslan wax uu qabo in daawada waxaan ay ka intimaaday ama in sababo kale ay ka imaadeen marka labada shay ugu muhiimsan waxay tahay daawada ay leedahay qofka inay baahi badan ku keento iyo qofka in jirkiisii fuluud badan uusan ka bixinin oo kadadiis ay yaraato dhididkiis u yaraado taana waxay keenaysaa qofka inuu aada u bararo waxyaalo badan waa ka imaan kartaa daawada oo sida beerkii in waxyeeloobo in keliyaha ay fariistaan wadnihii shaqadiisa inuu gabo dhammaan xubnihii jirka muhiimka ahaa yaa cillado ku imaan karaan tan waxay keenaysaa ugu dambeyn qofkii taheer dhimashay ku sababi kartaa oo maadaama daawadan si khaldan uu isticmaalay dhacaayo u nuglaanayo waxaa ka mid ah cudurka loo yaqaano cholesteroolka oo jirkiisii ama xididada dhiig inay dufan galaan ah qofka sidoo kale wuxuu u nuglaanayo cuduradii chronic diseaska loo yaqaano sida cudurka sokorta dhiig karka cudurro badan oo qofka u nuglaana marka qofkii daawada markuu qaatay haddii cuduradii chronic ay ku dhacaan waxaa khatar ah qofkii in halis kale u galo oo cuduradaas uu dhinto finally